بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheekh moxamed ibn saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidka kow iyo tobanaad can abi muxamedin alxasan bni caliyin alxasan bni caliy bni abi طaalibin sibti rasuuli اllahi salى اllahu alay wslam warayxaanatihi radia allahu canhuma qaal xafidtu min rasuuli اllahi salى اllahu alay wslam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk rwaه التirmidي والنsائي وqاl التirmidي xadيiث xasn صaحيiح xasn بن عliي بن abي طاaلب waxaa laga wariyey oo ahaa wiilkii ay dhashay gabadhii rasuulka sal ly slm inantii rasuulka sal ly slm uu dhalay oo awow u ah rasuulka sal ly slm wa rayxaanatii reexaantiisina ahaa radia الlahu canهuma allah ka raali noqdee asaga iyo aabihiisba qaala wuxuu yidhi xasan xafidtu min rasuuli اllaahi sala اl ly slm rasuulka allayaan waxaan ka xafiday oo ka weeleeyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk waxaad faraha ka qaadaa oad isaga tagtaa waxa ku shaki geliya oo waxaad aaddaa waxaan ku shaki gelinaynin oo aada hubto xadiidkaa tirmidi nasaa-i baa wariye tirmidina wuxuu yidhi waa xadiid xasan oo saxiixa sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yidhi xasan bn cali bn abi aalib waa sabtigii rasuulka sal ly slm sabtina waxaa la yidhaahdaa wiilka maaragtay inanta aada dhashay adigu ay dhashay oad awowa u tahay wiilka wiilku dhalana xafiid baa la yidhaha carabiga annagu af soomaaligeenu inuusan kala duwanaynan u malayna sibti iyo xafiid inaan kala saarna anugu umalayn maayo rasuulkuna sala lla alay slam xasan bin cali wuxuu ku tilmaamay inuu sayid yahay sayid waxaa la yidhaahdaa qofka madaxda ah oo sharafta badan u saaxiibka ah yani qofka qolo maaragtay oday u ah yaa sayid la yidhaahdaa wuxuu yihi rasuulku sal ly slm ina bnii haadaa sayidun wiilkaygan waa sayid waa nin madaxa waa nin boqora wa sayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni min almuslimiina xadiidka muslim koley walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaa maaragtay aan rajaynayaa in alla uu ku hagaajiyo daati beynka laba qolo oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah oo macnaha xumaanu dhex martay oo dhibaata dhex martay marka lacalada hadda culimmadu waxay leeyihiin waxaa loo isticmaalay sida casa oo kale yacni mudan adoo yidhi oo kale waaye yani wuxuu mudan yahay ama maaragtay laga rajaynayaa oo laga filayaa in alla uu ku hagaajiyo daatubeynka laba qolo oo wey weyn oo muslimiintii ka mid ah waa ciidankii cali bn abi aalib iyo uu ka dhintay macnaha oo kadibna xasan loo dhiibay hoggaankiisii iyo ciidankii mucaawiya ibn abi sufyaan allaha ka raali noqdee labadaba oo un xoogaa isfaham waayaa dhacay un arrinkiina saas u dhacay oo islaaxii waxaa sabab u noqday xasan ibn caliy oo ka tanaasulay madaxtinimadii iyo wixii la isku haystay oo wuxuu leeyahay sheekh ibn cuthaymiin markii cali ibn abi taalib la dilay oo khaarijigii uu dilay oo dulmiga gardarre lagu dilay oo uu shahiday buu leeyahay yaa waxaa khaliif laga dhigay oo lala mubaayacooday xasan ibn cali ile cali bin abi taalib markii hore isagaa hogaaminaya muslimiinta khilaafka yaroo dhacay moogi markii cali dhintayna xasan baa loo dhiibay khilaafadii isagoo marka xasan ciidankiisu uu xoog badan yahay yuu wuxuu uga tanaasulay madaxtinimadii mucaawiya radia allahu canhu tanaasulka marka uu tanaasulay xasan yaa alla ku islaaxiyey oo wanaag ku dhex dhigay mucaawiye raggii la socday iyo cali bn abi taalib raggii la socday khayr badan baana ka xasilay alxasan ibnu cali waa uu ka wanaagsan yahay oo waa ka fadli badan yahay xusein ibnu cali laakiin nimankan shiicada ee raafidada la yidhaahdo xusein bay si gaara isugu dhedhejiyaan sababtoo ah dilkii la dilay iyo dulmigii ku dhacay xuseen yaa xoogaa ah wax maarata kicin kara tiiraanyo iyo murugo marka dariiq loo maro in dadki lagu soo aruursado ayay ka dhigteen haddii ay ka run sheegayaan aalu beytka inay jecel yihiin oo ixtiraamayaan xasan ibnu cali bay ku dhegi lahaayeen si ka xoog badan oo ka weyn siday xuseen isugu dhadhejiyaan sababtoo xasan xuseen waa ka fadli badan yahay xasan baa fadli badan marka inaanay run sheegayn oo beellowyaal yihiin iyo daliil u tahay buu leeyahay yani warka saas uu socdaa waay macnaha saasuu leeyahay sheikhu meeshan uu yihi maaragtay nawowi wa rayxaanatihi rayxaanadu waa maaragtay waxaan udgaaya oo udgoonka leh soomaaliduna rayxaan bay u taqaanaa xasan iyo xuseinba waxaa maaragtay lagu sheegay inay reexaanatay rasuul sal ay ahaayeen sida bukhaariga ku taallay meeshan uu yihi rasuulku sal lla ly slama dac yani faraha ka qaad maa yaribuka waxa ku shaki gelinaaya oo welwel ku gelinaaya oo waxaad aadaa waxaan shaki ku gelinaynin iyo welwel yaa laga wadaa dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka waa sidaas xadiidkanina wuxuu ka mid yahay axaadiista macaani fara badan xambaarsan oo erayadooduna ay yar yihiin taqriiban maaragtay waa kelimaad aada u kooban yani afcaasha ku jirta waa un maaragtay saddex ficilaa la dhihi karaa dac iyo yariibuka iyo maaragtay yariibukada iyo soo noqnoqota waxa kale waa iska xuruuf iyo asmaa yar aad buu u kooban yahay lakin macaani fara badan baa ku jirta oo qofkana aada u anfacaysa haddii uu fahmo haddii uu fahmo oo uu ku camal falo oo qofka bani aadamka ah waxaa ku yimaada oo ku soo aroora waxyaaba fara badan oo uu ka shakinayo waxaan ku leenahay marka wixii shaki ku jiro faraha ka qaad waxaad aadaa waxaan shaki ku jirin si aad u raaxaysato oo aada u badbaado wax allah wixii shaki maaragtay uu gelaayo faraha ka qaad waxaad aadaa waxaan shaki gelayni laakiin in arrintu kula gaarto maaha inaad wax walba ka waswaasto haddii waswaas arrintu ay gaarto faraha ka qaad waswaaska isaguna waa jiro kale marka xadiidkan wuxuu soo gelayaa in wixii ku shaki geliya laga tago oo la aado waxaan laga shakisnayn cibaadaadkuu soo galaa tusaale ahaan marka macnaha cibaadaadku soo galaa mucaamalaadku soo galaa nikaaxu soo galaa abwaabta cilmiga o dhan buu soo galaa tusaale ahaan xagga cibaadaadka nin baa weesadiisii jabtay markaasuu dukaday wuu shakiyey talow ma weysaysatay markii weysadu aad kaa jabtay markii weysadu ay kaa jabtay ile weysadu ay kaa jabtay waa hubtaye ma weysaysatay markaa kadib mase ma weysaysanin shaki baa ku dhacay hadduu marka qofkii weysaysto ile wuu hubsaday in macnaha weysadu ka jabtaye salaaddu waa saxiix waa ansaxaysaa hadduusanse weysaysanin manaa uusan manaha weyse kala samaynin waay macnuhu oo jadiida salaadiisi waa baatil welwelna waa uu ku jiraayaa marka waxaan leenahay wixii ku shaki geliyey ka tag waxaad ku dhaqantaa waxaan shaki ku jirin shakigu marka muxuu hadda noqday waa salaadaadi inay ansaxda baa shaki galay lama huba sababtoo ah weysada inay kaa jabtay waa la hubay laakiin inaad kadib weysaysatay lama hubin marka shakigu muxuu noqday waa in salaada ay maaragtay ansaxayso baa shaki galay shaki la-aantuna maxay noqotay waa inaad weysaysato oo weese cusub weysaysato oo aada dukato tusaalaha hadda aan soo sheegnay waxaa cagsi u ah oo ka soo horjeeda nin baa weysaystay weysadii waa uu hubaa kadibna waa u dukaday intaa waa hubyaa shaki baa gadaal damba ku yimid weysadii ma kaa jabtay mise kaama jebin waxaan leenahay faraha ka qaad waxaad ka shakisay oo waxaad ku dhaqantaa waxaada ka shakisnayn wuxuu hayaa qofkii wax uu hubo oo ah inuu weysaystay kadibna weysada ama waxaa ka daba yimid xadath iyo wax buriyo weysadii miyaa ka daba yimid mase kama daba imaanin maxaa marka hadda faraha laga qaadayo o laga tegayaa shakigii baa laga tegayaa oo muxuu yahay shakigaasu maxadath baa dhaca mase ma ma dhicin naftaada u raaxee oo shakiga hadda faraha ka qaad yalla tolow ma iga jabtay maaragtay weysadii kada iyo waxba ha dhihin sababto waad weysaysatay waana dukatay shakigan kale jooji dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka sidoo kale xaggii nikaaxa qof baa wuxuu ka shakiyey laba markhaati oo nikaaxiisii mara ka noqday hortolow dadkaasi ma dad wanaagsan bay ahaayeen oo caadiliin lagu sheegi karo oo fusaqa ma ahayn miyaa mase maaragtay dad toosan ma ahayn yuu ka shakiyey waxaan leenahay haddii nikaaxi uu yahay wax dhacay oo dhammaaday oo muddo ka soo wareegtay dee asalku waa inuu sax yahay welwelka marka iska dhaaf iyo shakiga sababta oo ah qaacidadu iyo asalku wuxuu yahay cuquudda ku saabsan inay ansaxdo oo caqdigii ma dadka dhex maray uu ansax yahay yaa asal ah ilaa daliil lahuba uu ka yimaado oo caddaynaya in caqdigaasu aanu sax ahayn haddana lama haya taas haddaba shaki un baa jira dee shakiga marka faraha ka qaad waxaan lagu shakisnayn aadoo ah asalkii ku dhaqan oo in caqdigaani uu sidii saxda ah ku socday ku dhaqan sidoo kale tusaale kale xaggii nuujinta haweeney wax nuujinaysay yaa waxay ka shakiday cunugan yarkaa ood nuujisay ma shan jeer baad nuujisay mase afar jeer cadadku ma dhammaystiran yahay mase ma dhammaystirnayn waxaan leenahay waxa la hubo waa maxay afartii baa la hubaa tii shanaad waa laga shakisan yahay ha ku camal falin marka waxaas oo waxaad ku gaabsataa afartii marka ma dhammaystirna oo ma dhehaysi ma dhahayso maaragtay cunugan waa waa cunugan dhalay xagga nuujinta waa ibni min radac dhihi mayso sababtoo ah ma hubto asalkii baan toosin macnaha marka baabkan waa baab waasicu leeyahy sheikhu laakiin dhab ahaan waa jid toosan oo qofku hadduu ku socdo noloshiisa khayr fara badan uu helaayo marka hadalka rasulka sal slm uu yihi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaa noo soo hormartay in yani k ka tegidda laga tek laga tegaayo waxaan laga shakinaayo oo la aadayo waxaan laga shakinaynin in lagu xiraayo ay muqayad ku tahay wixii inaani waswaas gaarin haddii waswaas gaarto oo halkaas ay kula tagto dee ha milacsanin dhinaciisa ha fiirinin inaadan marka waswaaskii fiirinin oo aadan waxba ka soo qaadin yaa waxayba tahaba wixii laga shakinaayo aad ka tagtay oo aad qabsatay wax aan laga shakisnayn sidaa darteed culimmadu waxay yidhaahdeen haddii shakigu bato wax ka soo qaad ma leh sababtoo waswaas buu noqdaa maxaa marka lagu gartaa in shakigu uu badan yahay qofku hadduu weysaysto oo markastuu weysaysto uu shakinaayo hadduu dukado markastuu salaaddii galo salaaddiisuu ka shakinaya ma labaad dukatay ma saddex baad dukatay ma ma dhamaystiran miya arrinkaas marka wuxuu noqonayaa waa waswaas dhinaciisa ha fiirinin danna ha ka gelin wixii laga shakisnaayood ka tagtay ayay noqonaysaa arrintu oo la qabsaday wixii aan laga shakisnayn marka waswaaska meel isaga tuur tusaale kale qofka qof baa maradiisii waxaa soo gaaray najaaso najaasadii waa uu ka dhaqay wuxuu ka shakiyey najaasadii meeshii ma ka baxday ila ma og tahay yani urteedii iyo muuqaalkeedii iyo maaragtay iyo jirmigeed wixi o dhan waa in la waayo ma og tahay najaasadii meeshma ka baxday mase kama bixin yuu ka shakiyey waa inuu mar labaad dhaqaa sababtoo najaasadii inay meesha ka tagtay baa hadda laga shakisan yahay marka lama hubaba in najaasadii aysan meesha ka bixin baana asala marka waxaan leenahay shakigaa faraha ka qaad oo waxaad u soo noqotaa asalkii oo maradii mar kale dhaq ilaa aad ka hubsato ama maradaada ay ku qaalib noqoto in najaasadii meesha ka baxday meeshan uu yidhi nawowi rawaahu tirmidiy wanasaa-iy wa qaala tirmidiy xadiidun xasanu saxiix xadiidka haddii tirmidi yidhaahdo waa xadiid saxiixa xadiidka sida tirmidi uu yidhi waa xadiid saxiixa laakiin isku daridda laisku daray inuu yahay xasan iyo inuu saxiix yahay oo xasanun saxiixun uu leeyahay tirmidi ishkaal baa ku jira buu leeyahay maxaa yeelay sida la yaqaano waa maxay in xadiidka saxiixa ahi uu ka duwan yahay xadiidka xasanka ah saxiixaa xoog badan see marka laba masalo oo kala duwan lasuu keenaya marka xasankii oo aan garanayn inuu ka hooseeyo saxiixi see loo leeyahay xasanna waa yahay saxiixna waa yahay soo wax iska hor imaanayo maaha marka wuxuu leeyahay culammadu waxay u qeybiyeen xadiidka saxiix lidaatihi iyo saxiix ligayri marka marka hore xasan buu ahaa saxiixnimada maxaa gaarsiiyey macnaha waxyaaba xoojiyaa la hele marka saxiix maarata ligayri laleeyahay saxiix lidaatihina waa maxay macnaha marka u horreysuuba saxiix yahayo wax mushkilaaba ma leh oo dadkii wariyey yaa dad macnaha cadaaladooda iyo dabdigoodu u dhamaystiran yahay ah mid marka saxiix lidaati baa la yidhaha kaas saxiix ligayrina waa maxay xoogaa xasan buu ahaa laakiinse waa wax xoogeeyaa yaa yimid oo saxiixnimo gaarsiiya xasan lidaatiina waa maxay darajadii saxiixuu ka hooseeyaa xasan lidaati baa la yidhahdaa xasan ligayrina waa maxay xasan lidaatidu buu ka hooseeyaa laakiin xasan ligayrihi maxaa keenaya wax xoojinayaa la helay oo maarata raggii warinayay yaa isbiirsanaya markaasaa xukunka isbedelaya kow marka saxiix oo laba u qeybsama iyo xasan oo laba u qeybsama iyo daciif shantaasaa loo qaybiyaa saxiix baa midna wuxuu yahay saxiix lidaatihi oo sidiisa saxiixu ah iyo mar wax xoojiya la helay oo macnaha saas uu saxiixnimo ku gaaray marna waa xasan lidaatihi marna xasan ligayrihi iyo daciif oo kii shanaada ama haddaad saddex ka dhigtana hadda waa saxiix iyo xasan oo laba labo mid walba laba u qaybsamo iyo daciifkii marka laba tilmaamood oo iska hor imaanaya see laisugu keeni karaa in la yidhaha xasan iyo saxiix ille waa laba darajo oo kala duwane culammadu waxay ku jawaabeen buu leeyahay in xadiidku hadduu hal dariiq ka yimaado oo haddana la isku daro xasan saxiix inuu yahay macnaheedu waa maxay ninkii caalimka ahaa ee xadiidka xukumayay yaa shakiyey war xadiidkani darajadii saxiixa ma gaaray mase weli xasankii buu maaragtay ku jiraa darajadaasuu ku jiraa marka saas uu leeyahay xasanun saxiix laakiin haddii laba dariiq uu ka soo arooray ama laba dariiq uu maaragtay ku yimid xadiidku xadiidku hadduu laba dariiq ku yimid oo laba dhinac ka yimid taa macnaheedu waa maxay in labada dariiq midkoodna uu saxiix yahay kan kalena uu xasan yahay meeshan faa'idaa ku jirtuu le marka sheekh bin cuthaymiin yaa xoog badan in xadiidkii lagu tilmaamo inuu saxiix yahay ama in la isugu daro labadaba oo la yidhaahdo xasan saxiix jawaabtu waxay tahay hadduu laba dariiq ka soo aroorana xasan saxiixa yaa ka xoog badan saxiixa hadduu hal dariiq ka soo aroorana uu ku yimaado xasanun saxiix iyo saxiix waxaa xoog badan saxiix oo xasanun saxiixi waxay tusinaysaa wax un in saxiixnimadii ka dhiman yihiin oo xaafidkii maaragtay xukunkaa ridaayey yaa wuxuu ku shakiyey wartalow darajadii saxnimada ma gaaray mase maarata darajadii xusniga yuu weli maarata ku jiraa xadiidku waa arrin mustalax ku saabsan oo cilmixadiidka maaragtay mustalaxiisa lagu barto shiikhu wuxuu leeyahay waxyaabaha xadiidka laga qaadanaayo oo laga faa'iideysanaayo waxaa ka mid ah faa'iidada koowaad in diinka islaamiga ahu uusan dadkiisa ka doonaynin inay shaki ku noolaadaan iyo walwal oo wuxuu yihi rasuulku sal slam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wuxuu ku shaki geliye faraha ka qaad waxaadan ku shakisnayna ku dhaqan faa'iidada labaadi waxay tahay haddii aada doonto xasilooni iyo inaad mashaakilka ka raaxaysato wixii laga shakisnaa faraha ka qaad oo dhinac isaga tuur kumaba sii jirto marka aad cibaadadii samaysay kadib shakiga kugu soo dariya si qalaq uusan kuu gelin shakiga faraha ka qaad tusaale ahaan nin baa kacbadii tawaafay tawaafkii buu dhammaystay maqaamu ibraahim buu aaday si uu labadii ragcood sunnada ahayd u dukado agow markuu maqaamu ibraahim maaragtay aadaayo de inuu toddobadii dhammeeyey yaa agtiisa asalka ah saas unbuu maaragta u joojiyey ma ogtaha dawaafkii markuu marka salaaddii ku jiray amaba ka baxay yuu shakiyu xirtalow hortaniyow ma toddoba jeer baad kacbadii dawaaftay mase lix jeer muxuu samaynaa marka jawaabtu waxay tahay shiikhu wuxuu leeyahay waxba samayn maayo sababtoo shakigan wuxuu yimid markii cibaadadii laga baxay kadib oo ay dhammaatay haddaanu hubsanin in maaragtay dawaafkiisa uu lix ahaa hadduu hubsado dee markaa shaki meeshii ma jiro waxaanu ka shakisnayn buu ku dhaqmayaa marka waa u dhamaystiraa marka xabaddii ka dhimanayd haddii maaragtay waktigii uu dawaafka marka hore dhameeyey iyo markuu masalan salaada labada ragcaad dukanayay iyo aanay wakti dheer u dhexaynin markaan uu hubsaday inuu lix keliya sameeyey middii u dhimanayd yuu keenayaa oo uu maarata la imaanaya halkii wareega u dhimanaa yuu ku dhamaystiraaya sababto hadda macnaha waa yaqiin buu haystaa tusaale kale nin baa salaad dukaday waa ka baxay salaadii assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah yuu yiri kadib uu shakiyo salaad afareeyay ahayd markaasuu yiri talow war afartii ragcan ma dukate mase waxbaa kaa dhimanaayo saddex baa dukate muxuu samaynaa waxaan leenahay shakigaas ha fiirinin danna ha ka gelin sababtoo asalku waa maxay waa in salaadaadii ay ansax ku dhammaatay haddii aadan hubsanin inaad saddex dukatay haddii la hubsado in saddex la dukaday de markaa yaqiin baad haysaa shaki maaha arrintu dacmaa yariibuka lagu dhihi maayo marka ragcadii afaraad baad la imaanaysaa haddii waktiga u dhexeeya marka aad maaragtay yaqiintii hubsatay iyo marka aad salaada dhamaysay aanu wakti dheer ahayn caada ahaan iyo curfi ahaan kadibna assalaamu calaykum baad leedahay kadibna sujuudu sahwi baad la imaanaysaa kadib haddana waad ka baxaysaa sujuud sahwi faa'idada saddexaad ee xadiidka laga qaadanayo waa in rasuulkii sala alla alay slam la siiyey kelimaad wax ururiya oo hadalkii loo koobay rasuulka sala alla alay slam oo dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waa laba jumlo haddii qofku maaragtay uu si fiican uga hadlo damco wuxuu gaarsiin karaa mujalad weyn weliba maarata mujalad weyn xataa kuma filla buu leehay sheikhu macaanida laga lagala soo baxaayo labadan jumladood hal mujalad oo kaamila kuma filla buu leeyahy sheikhu oo wax ka badan yaad u baahanaysaa sheiku wuxuu yihi marka wsala allah waslama calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbihi wasalam wabillahi towfiiq su-aashaada maxay tahay yani salaad salaad far salaad faraada dukanaysaa maya xadiistu waxay tusinaysaa moog tahay qofku inuu taxari sameeyo oo wixii marka agtiisa raajix ka ah oo dannigiisu uu qaalib ku yahay uu ku dhaqmo waa kaa way fahamtaan malaynaa ha macnaha wax taxari la yirahay axaadiistu sheegaysaa moogtahay bal yataxara sawaaba hadduu marka shakigu xoog badan yahana dhammaystirka oo maalan wixii aad ka soo qaaddo haddii salaaddu af ragca ahayd inay saddex ahayd inaad ka soo qaaddo ay noqonaysaa haddii ay ku raajix noqoto inaad saddex dukatana saddexdii waa ku soconaysaa haddii ku raajix noqoto inay afar dukatana afartii ku soconaysaa oo maaragtay maaha saddex ka soo qaadi maysid oo mid kale iska ziyaadin maysid marka waxaa jira maaragtay waxa la yidhaha taxari sawaab iyo in haddii shakigu uu xoog badan yahay intii la hubo keliya laga soo qaado oo la dhammaystiraayo ha kadibna sujuud sahw sujuud sahwi baa la imaanaysaa marka masaladaas waa masale marka sujuud sahwigii baabkeedii calaaqa la leh